إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jaray hadalkii uu sheikhu kaga waramayay raximah llah in culamada aimada sida imaam axmed ibnu xambal iyo aimada la midka hadallo badan ay ku jawaabeen inay markaa yihiin hadallo ku saabsan qadaaya acyaan oo suuradda iyo wixii la mid ah suuradda uu ka jawaabay iyo suuradda markaa xaalkeedu uu sidaas oo kale la mid yahay aan waxba kaga duwanayn xukunkeedu markaa yani uu usugnaanayo laakiin xukum caam oo meel kastaba uu sidaas oo kale yahay inaanu ahayn masaladaas inoo faa'iideeyo inoo sheegay markaasuu sheikhu haddana wuxuu tilmaamay dadka qaarkood baa waxay markaa moodeen ama u qaateen arrinkaasi inuu caam yahay markaasaa sidii cumuum bay ugu camal faleen ama u qaateen fastacmaluu min alhajri walinkaari maa lam yu'maruu bihi falaa yajib walaa yustaxadu markaa taasi waa mas'alo marka rasaa'il fara badan yani ilaaqaadka ku yaala waxaa loo celinaya un tafaasiisha culamadu ay sheegeen iyo dawaabita axwaasha la kala qaadaayo oo axwaasha qaarna yani ay noqonayso xukunkeedu inay ka duwanaato axwaasha qaarkoodna ilaaqaadkaasi ay ku rumoobayaan sidaas iyadaa ayay noqonaysa masalada kale uu sheikhu inoo sheegay waxay tahay dad fara badan ayaa waxay sameeyeen taksiir ama ka gaabin taksiirkaasi waa fara badan yahay dadka qaarkood waxay ku dhaceen waxyaalihii la amray inay ka dheeraadaan ay ka haajiraan ayay ka haajiri waayeen markaasay ku dhaceen waxyaalaha qaarkood oo bidca ama muxaramaada ay ku dhaceen dadka qaarkood bidcooyinkii ama xaaraantii iyagu kumay dhicin laakiin waxa weeye waa ka tageen tegitaankay ka tageen laakiin waxay tahay tarku icraad tegitaan ay iskaga jeesanayaan laakiin tegitaan ay karaahiyaysanayaan oo necab yihiin oo xumaanshaha waxaasi xun yahay daraaddeed ay uga tegayaan ugamay tegin idan tegitaankooda iyagana waa qaasir waa gaaban yahay taksiir baa kusugan qaar kale wuxuu sheikhu tilmaamay waxay uga tageen iyagoo nacay oo karaahiyaysanaya ayay ka tageen ha yeesheen haka ha yeeshee ha ka tageene laakiin walaa iyo bara kumay xidhin oo ciddii markaa la timaada kamay markaa beri noqon ee bidacii ciddii la timaada waxaa laga yaabaa inay waxa weeye saaxiibba ka dhigtaan taasina waxa way waa taksiir kale marka waxa weeye waxaa la diidayaa xumaantii iyo bidcadii iyo xaaraantii in la sameeyo waa la diidaya in waxa weeye marka la nici waayo la karaahiyaysan waayona waa la diidaya in waxa weeye markaa dadka laga reebi waayo loo diidi waayona waa la diidaya intaa mid walbana qolo walba markaa meel bay maaraysaa in waxa weeye ciddii haddaba ku dhacdae markaa la timaada in laga haajiri waayo iyadoo dawaabidii loo noqonaayo taasna waa la diidaya marka dadka qaarkood yani ictiqaadkii oo kale waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo anigu ictiqaad salaf waa ictiqaad salaf laakiin isagoo ictiqaad salaf markaana waa ictiqaadsanahay oo anigu ictiqaadkaasaan qabaa ictiqaadkii daaci kuma aha waa baari ictiqaadkii yani markaa kuma aha daaci ee waa iska qabow yahayo yani marka waxa weeye bidcada iyo markaa ictiqaadka lunsan iyo waxyaalaha noocaasi aada uma dhibayso oo ruux markaa ka kululaanayo oo marka waxa weeye waxaas dadka ka reebayo u diidayo markaa ma aha oo ictiqaad salaf daaci kuma aha ama xataa hadduu laga yaabo ictiqaad salaf inuu marka waxa weye sheego yani waxa weeye kii ictiqaad salaf khilaafayey ee waxa weeye radinayey اعtiقاadaad marka alfirq daala markaysagaa qaadanayay waxa laga yaaba inuu saaxiib ka dhigto noocaasoo kale waxaa lagu yaqaana markaysa waa marka yani buruudka caynkaas murjada lagu yaqaana afcaasha lagu yaqaano ayay marka kamid tahay marka waxa wey waxaa loo baahan yahay ictiqaad salaf in waxa weeye yani in la ictiqaadiyo o la rumeeyo in dadka loogu baaqo in loogu yeedho in waxa khilaafsan la naco waxa khilaafsan in la naco oo dadka looga digo in walaag iyo baraaga lagu xidho yani kullu dalik waa loo baahan yahay kullu dalik waa loo baahan yahay waayo ictiqaad salaf waxay tahay waa ahlu sunna waljamaca siday qaban wey salaf waxaa la yidhahda alصaxaaba wاtaabicuun waatbaacu taabiciin القرون المفضلة وحول الرسول كله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga dabeedna waxaa kusii xiga xagga fadliga kuwa kusii xiga xagga wakti ahaan dabeedna waxaa kusii xiga xagga fadliga kuwa kusii xiga marka saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta ayaa waxaa la yidhahdaa salaf waana quruun mufadala waa qarniyadii la fadilay ee fadliga badan lahaa ayay markaa weeyaan marka ariiqooda in la raacaa waa waajib adilo badan baa kusoo aroortay ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا xalaynoo sheegay ku kastoo rasuulka sal allahu alayh wasalam khilaafa oo waddada mu'miniinta wadda aan ahayna qaada nuwallihi ma tawalla waxaan markaa uga tegaynaa oo u dhaafaynaa wuxuu ka weli yeeshay waa ku hormarinana waxaan uga weli yeelayna wuxuu ka weli yeeshay nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam jahannamana waa gelinayna wasaa'at masiira marka sabiil muminiinka in la khilaafo wadadii muminiintu mareen inay tahay wax naar lagu gelaayo ayaa aayadda ilahay noogu sheegay ilahay wuxu ui wattabic sabiila man anaaba ilay waxaad raacdaa wadada cidda xaggayga usoo noqotay marka muminiinta waktigii nabiga sal llahu alay wasalam joogtay dee waxay ahaayeen rasuulka sal llahu alayh wasalam wa saxaabatu rasuulkii asxaabtiisay ahaayeen ka muminiinta laynoo sheegay waddadooda in la raaco ayaga watabic sabiila man anaaba ilaya ayaa lamida wadadan marka waxa wey kuwa xagga ilaahay u noqday la yidhi wadadooda raaca waxa weeye waxaa soo gelaya yani saxaabadii baa soo gelaya saxaabatu rasuul sal llahu alayh wasalam xadiiث الاftiraaq waa ku kusoo aroray nebigu salى الlahu عalيه wasalam hadalkiisi uu yihi saتftariq umatي عalى ثaلaث وسaبعيiن فرقة kulha fي الnar إilا waxidة qaluu man hiy ya rasuul الlah qala hiy الجamاعة kooxda badbaadaysa waya baa lagu yihi rasulku salى الlahu عalيه wasalam dabeedna wuxu yhi waa jamaacada jamaacadii joogtay wkti rasuul salى الlahu عalيه wasalam maxay ahaayeen الرسول وصحاaبته waa رasuلki صحاaبtiisa saas aawodee rواayada kale iyo rواayada waa isku macne waayo جamاacadii joogtay وkt الرasuل sلى الله عليه وسلم markuu نبgu hiy الجamاعة yihi man hiy الرasuل وصحاaبته saas aawadeed rواayada kale شhaahid bay u tahay شhaahid bay u tahay أو نبgu yihi sلى الله عليه وسلم man kana عlى مثل ma أna عalyه اليوم وأصحاaبي waa cidda ku sugan anigii asxaabtaydu maanta sidaanu ku sugannahay cidda ku sugan sidaanu ku sugannahay oo kale cidda ku sugan yani cidda weeye cidda badbaadaya marka dariiqa lagu badbaadaya ee lagu nabadgelaya waa kaas wey wadadaas ama dariiqaas ayaa lagu badbaadaya alcalaamatu ibn lqayim kitaabkiisa la yidhaha iclaam lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin waxa uu ku sheegaa jiska afraad lix iyo afartan daliil oo min alkitaabi wasunna uu ka daliishanayo lix iyo afartan daliil oo min alkitaabi wasunnati uu ka daliishanayo oo ku tusinaya in dariiqu salaf in la raacaa ay waajib tahay lix iyo afartan daliil waa aljuz raabic من إعلام الموقعين عن رب العالمين marka adilo badan baa saas yadaa loogu dariishaday oo baabkaas yani nooc iskale marka waxaynu garan karaa saxaabata rasuul sal allahu alayh wasalam qofka bidcada ku dhaca siday u fogayn jireen ay isaga dukin jireen yani aada iyo aad bay u takoori jireen oo uga fogaan jireen yani xarakaad fara badan ictiqaad salaf yani ihtimaamka caynkaas ma siinayaan bale waxaa laga yaabaa markaa xarakaadkooda ama kooxahooda inay ku jiraan minhum wa minhum minhum ashcari mid ashcariyaa ku jira mid suufiyaa ku jira mid shiiciyaa ku jira mid salafiyaa ku jira yani kullu dalik yani mid muafala oo markaysa markaa afla ku dhacda oo la kediyey waxyaalaha noocaasina ayna u caddaan mulabas oo markaysaga talbiis iyo afla ay ku dhacday siday marka ahlucilmigu marka ay sheegeen marka ta noocaasa salafiga xataa ku sugan ee mulabaska ama muafalkaahi waxa weeye wanaag iyo baraagu miduu ictiqaadka si fiican ugu xidhan yahay maa saas aawadeed yani dadkan marka waxa weeye isku qooshan isku dhafan ee ictiqaadaadkoodu ay kala duwan yihiin yani waxa weeye marka kama fogaanayo si calana inuu u radiyana waxa weeye daciif buu ka yahay yani baabka waxa weeye talifinimadiisu waa liidataa waxaa laga yaabaa baab lictiqaad markiisa markaa inuu yani uu leeyahay isagu waxaan rumaysanahay siday ahlu sunna waljamaca qabaan ama salaf umma ay qabaan laakiin baabkan markaa kale uu galay salafi kama ah wuxuu ku dhacay markaysaga markaa inxiraaf ayuu ku dhacay fiihi wa fiih marka idan qofku hadduu markaa tandiimkooda ama nidaamkooda uu la shaqayn waayo ama xoogaa uu ku madax adaygo waa faslinayaan waana fogaynayaan laakiin inxiraafaad ictiqaadiya hadday ku dhacaan yani ma fogaynayaan waxayna markaa ku xidhan yahay cala xasabi lbuldaan waxaa laga yaabaa meesha waxa weeye markaa shiica iyo ay suufiya iyo yani marka waxa inay ku jiraan meelaha qaarkoodna inay ku jirin ayaa suroobi karta waxay ku xidhan tahay siday marka waxa weeye yani madhab salaf ictiqaadkeedu siduu markaa u yahay mid manshuura oo u faafsan meelaha markaysa markaa uu aada uga faafay waxaa laga yaabaa in waxa weeye yani suufiyada iyo markaysa markaa aynay ku darsan ayaa surida saas oo kale ayaa laga yaaba ictiqaadka salafka dadka waxa weeye ka inxiraafay waa maraatib oo darajaat waxa weeye waa darajooyin yani kala tagan yani weya inxiraafaadkoodu waa kala wen yihiin ama waa kala daran yihiin marka ta noocaas oo kale waa in aad iyo aad loogu baraarugsanaadaan afaris faris taas yadaa waa in aad loogu baraarugsanaadaan oo la ogaadaan yani ictiqaad salaf qofku haddii aanu marka waxa weye u gargaarayn oo u nusraynayn oo aanu marka waxa weeye dadka khilaafsan aanu radinaynin oo dadka khilaafsan dadka khilaafsan ictiqaad salaf haddii waxa weeye marka aanu radinayn aanu waxa weeye markaa maagayn aanu dalaalkooda iyo baadidooda caddaynaynin oo aanu ka tabaru'aynin de waxa uu yahay qof markaysa wax markaa yani munxarifa iyadoo agtiisa ay ka bateen markaysa waxa markaa aada bidac oo laga yaabo markaysa waxa markaa meel walba inay markaa joogaan ay la joogaan haddii aanu markaysa waxa radinaynin oo wanaag iyo baraagi aanu ictiqaadu salaf ku xidhaynin dadkana ugu baaqaynin ictiqaadka xaqa ah اعtiقاadka baطilkaana markaysaga aanu fogaynaynin aanu tilmaamayn baطilnimadiisa yani ruuxaas waa ruux naaqis ah yani fi inxiraaf inxiraaf baa ku jira marka waxaynu tilmaamaynay hadduu qofku markaa nidaamkooda ku tamarudo yani xarakaadka qaarkood waa fogaynayaan oo waa eryayaan laakin haddii inxiraafaad ictiqaadiya ama bidac yani waaweyn uu ku dhaco iska daa kuwa yaryare waxaa laga yaabaa inaynay fogayn oo iskala jiro aw naseexaynaynaa waa kada waa caynka marka waxa weeye yani xataa la yidhahdo waxay kuwaas idinku jiraan yani sidaa inay ku yidhahdaan baa laga yaaba sidaa inay ku yidhaahdaan ayaa laga yaaba laakiin tamiimkooda hadduu ku tamarudo oo ku madax adaygo awaamirtooda yeeli waayo yani waxay noqonayaan inay marka waxaweye eriyaan taasna waxay kutusinaysaa yani sida markaa tandiimkooda uu uga qiimo badan yahay agtooda ama ugala weyn yahay yani ictiqaadkii salafka saasay kuu tilmaamaysa taasina waa caiimatu min alcadaa'ib waa shay markaysa markaa khasara aada u weyn weyn waa shay aada u weyn weeyaan in waxa weeye la yidhahdo nidaamka qofkii khilaafay aan anagu dejisanay yani oo waxa weeye xoogaa tamarud iyo madaxaday ku sameeyey waa eryeynaa oo waa faslinayna ruuxii laakiin waxa weeye ictiqaadkiisu u noqday ictiqaad munxarifa oo markaysaga bidacii waaweynaa ku dhacay iyaga markaysaa waa waa u naseexaynaynaa waxa weeye juhuud buu leeyahay kada sidan saabiq uu leeyahay sidan iyo sidan weeye marka taasi waxay ku tilmaamaysaa inay waxa weeye yani munxarifuun inay yihiin oo ay inxiraafeen ayay ku tilmaamaysaa ta uu shiiku tilmaamayaana waa noocaas oo kale oo wuxuu hi waakharuuna acradu can dalika bilkuliya yani waa ka jeesteen hijraanka bilkuliya si dhamaystiran falam yahjaruu falam yahjuruu ma umiruu bihajrihi min asayi'aati albidciya kamay dheeraan wixii la amray ama la faray inay ka dheeraadaan oo xumaanaha bidcada loo nisbeeyey markaa ka mid a bal tarakuuha tarkan mucrid haddayba ka tagaan waxay uga tegayaan tegis marka ay ka jeesteen oo aynay dan ka gelay aynay dan ka gelay aynay ictiqaadinay aynay markaa beeninay yani waxa weeye sidaas oo kale ay uga tegayaan laa tarka lmuntahi alkaarihi ugama tegayaan sidii mid ka reebtoomay oo nacay oo karaahiyaysanay oo nece siduu uga tagoo kale ugama tegayaan aw waqacuu fiiha ama waaba ku dhacaya iska daayo xo inay waxa weeye ka tagaane tegis marka ay ka jeesteen inay ka tagaan iska dhaafeen yani waaba ku dhacayaan waqad yatrukuunaha tarka muntahi alkaarihi waxaa laga yaabaa inay uga tagaan yani tegitaan mid ka reebtoomay oo karaahiyaysanayo nacaya walaa yanhawna canha hayrahu yani cid kale marka kuwa kalena dadka kalena kuwa aan ka reebayn yani iyagoo saasa ayay marka waxa weeye ka tegayaan waqad yatrukuunaha tarka lmuntahi mid ka reebtoomay tegisteedoo kale tegistiisoo kale ka tegayaan ay mila tarki tarkan mila tarki almuntahi alkaari ee nacay walaa yanhawna canha hayrahu walxaal laa yanhawna inay ka reebayn canha bidcaas hayrahu cid kale uma diidayn waxan waa bidciya dalaale ka tag lama odhanayo waxnaa ictiqaadinin waxnaa samaynin isagaa ka tegi doonay ku odhanayaan war bidcada maxaad uga reebi weyey marka lagu yidhaahdo beriga dambe waa iska dayn doonaa waxaway cagta u iska daabaa qaar odhanaya qaar kalena waxay odhanayaan marka maxaad uga reebi weydeen waxay odhanayaan waxa waa u naseexaynaynaa waa u naseexaynayna yani mawqifka adagay ka qaadanayaan qofka awaamirtooda ku tamaruda ama ku madax adayga mawqifka mid lamida kama qaadanayaan qofkii markaa ictiqaadkiisa inxiraafay walaa yucaaqibuuna bilhijrati wanaxwiha man yastaxiqu lcuqubata calayha kumana ciqaabayaan hijro iyo wax la mida kii mutaystay ciqaab lagu ciqaabo yani kuma ciqaabayaan fayakunuuna qad dayacuu min annahyi can lmunkari ma umiruu bihi iijaaban aw istixbaaban waxay noqonayaan qaar waxa weeye dayacay ama lumiyey min annahyi can lmunkari xumaanta in la reebo maa umiruu bihi wixii la amray ee nahyiga ahaa ayay markaa dayaceen oo ka tageen iijaaban aw istixbaaban loo amray iijaaban aw istixbaaban yani waajibin ama sunayn marka waxaway loo amray فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه waxay markaa udhaxeeyaan inay munkar iyo xumaan sameeyaan iyo inay waxa weeye markaa nahyigii xumaanta la samaynayey xumaanta la reebayey xumaanta la reebayey inay ka tagaan ama iyagaa munkarkii ku dhacay ama ciddii ku dhacdayba inay ka reebaynin kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu labisa ma kanuu yafcaluun binasi lqur'aan marka taasina waxa weye ficil xun weeye in munkarkiiyo xumaantii ciddii ku dhacday laga reebi waayo waxa weeye waa markaa ficil munkara xun wadalika ficlu maa nuhu canhu taasina waxay tahay wixii laga reebay inay sameeyaan ficlu maakii in la sameeyo nuhu canhu laga reebay wa tarku maa umiruu bihi iyo wixii la amray in laga tago wa tarku maa iyo kii in laga tago umiruu bihi la amray fahada hada ay fahada ka haada kaasi kaasay la mid tahay marka labada nooc waa ishabahan waxaynu garan karnaa haddii aynu eegno yani jamacaadka ama xarakaadka waxaa markaa yani ku jira imka xarakat ikhwan muslimiin masalan asnaaftii aynu sheegnay oo ku wada jiraan minhm الشiiعي وminhm الأشعري وminhm الmaturidi وminhm الصuفي yani waxa weey nooc kasta waa ku jira nooc kasta waa ku jira waa tii marka ay abaabuleen waxa la yidhahdo التaqrيb bayna الsunaةi والشhiiعة waa arrin macruuf ah oo xafiisya loo furay oo kutub lagu qoray oo anshido markaysaga socon jirtay ah ahlu sunna iyo shiicada laygu soo dhaweeyo markay leeyihiin ahlusunna wa shiica laygu soo dhaweeyo ugama jeedaan shiicada iyo raafidadu inay abaadiishoodii yani laga safeeyo oo ictiqaadka xaqa ah loogu yeedho saas yadaa kama wadaan laakiin waxa weeye yani ahlu sunnaha ayaa markaa loogu yeedhayaa si ay markaa usameeyaan mawqifkooda si ay u dabciyaan markaasaa la odhanayaa isku diin baynu nahay isku yani kitaab baynu haysanaa isku nebi baynu nahay ilaah keliyaynu wada caabudaynaa marka waxa weeye maadaama sidaas ay tahay waa in marka waxa weeye aanu isku mid aynu noqonaa weliba marka ragga cankaa lagu samaynayaa laleeyaha la soo dhaweeyo waa raafida yani raafidada ictiqaadkooda waa la garanaya yani shiicadu qola zaydiye la yidhahdaa jiri jirtay inkastoo waaga dambe iyaguna raafida isaga bateen oo yaman joogi jiray laakiin iyaguna waxay ku dambeeyeen raafidun bay ku dambeeyeen xaggaasay hadda u badbadan yihin marka ictiqaad raafida waxa uu yahay ictiqaad aada khabiis u ah bale waa ictiqaad kufri ah waa ictiqaad gaalnimo ah raafidadu eraan bay haalib ku ku badan tahay waxay markaa ku badan tahay ama karabad tahay yani ciraaq duwal khaliijina markay jiraa meel walba waxbaa ka jooga hadday sacuudiga xaggan dahraan iyo xagga ayeeq tahay hadday baxrayn tahay hadday qatar tahay yani meel walba waxbaa ka jooga aqaliyo yar baa ku nool oo xagga bariga degta yani sacuudiga oo raafido ah marka ictiqaadaadku raafida haddaad diraasayso aada u noqoto waxaad arkaysaa in ictiqaadaad aada iyo aada u fog yihiin haddaynu tusaalayaal ka yeello waxaa kamid saxaabada afraad ama midhar kamida mooyaane in alla inta kale waxay ka qabaan inay kufaar yihiin gaalo ah saas yadaa bay ka qabaan abubakar iyo cumar waa gaalaysiinayaan abubakar iyo cumar waa gaalaysiinayaan waxay tukadaan salaad layaa salaat lacn talo maxaa lagu nacdalaa salaadaas salaada waxaa lagu nacdala abubakr iyo cumar اللهم العن طاغوتي قريش وصن... وجبتيهما وصنميهما أبي بكر وعمر بيكو هذا إلا هو لبضي طاغوت يا لبضي صنم يا قريش لهي أبو بكر يا عمر أها إلا هو نعد البيلة ساسكت عيسى ساسكت عيسى أهل العلم هنا واحد المامين روح الصحابة بدل كودا يلادا وقالوا إنه يهي كثر بالله inuu isagu gaal yahay waa qodob oo midda kale waxay markaa yidhahdaan imaamyaalkaya waa macsuum waxaanay ku dhacaan tafdiil اla'ima cala اlanbiya inay a'imadooda ka fadilaan oo ka saraysiiyaan nebiyada ay yidhahdaan imaamyaalka iyagaa fadli badan humayni kii la odhan jiray ee bari dhexdaasa baktiyey waa kii uu yidhi ina lia'imatina maqaama laa yabluguhu nabiyun mursal walaa malakun muqarab imaamyaalkayaga waxaa usugnaaday maqaam aanu gaari karin nebi mursala iyo malag muqarabi toonna darajada waxa iska le aimada yada kitaabuna ayuu ku qoray oo xukuma islaamiya la yidhaha waa sababta culamada sunada qaarkood ay u gaalaysiiyeen kumayni ina lia'imatina maqaama laa yabluguhu nabiyun mursal walaa malakun muqarab waa qodob labaad waxyaalahay rumaysan yihiin waxaa ka mid a inay caaisho iyo xassacaayaan ay as laga deeyaan taas yadaba maadaama aabbayaashood ay naceen ay la coloobeen waxaa ka dhalatay markii dambena labadaas marka waxa weeye oo min zawjaati rasuul sala allahu alayh wasalam kamida ummahaati lmu'miniin in iyagana aflagaadeeyaanu markaa ay caayaan ay la coloobaan caaisho mid kale ay kula kusii nacaanna waa jirtaa waxay leeyihiin yani cali bay ka hor timi oo la dagaalamay waxyaalaha ay ku tiraabaan waxaa kamid ah kutubtooda ku qoreen inay yidhahdeen kitaabka qur'aanka ahi waa muxaraf aan la bedelay axadu mashaayikihim culamadooda markaa mid kamid a aan hadda casrigan noolayn ee horeeyey waxa uu qoray kitaab la yidhahdo faslu lkhitaab fi taxriifi kitaabi rabbi larbaab faslu lkhitaab fi taxriifi kitaabi rabbi larbaab yani inuu hadalka ku kala faslinayo o ku kala caddaynayo kitaabka ilahay in la taxriifiyo oo la bedelay ilahayna wuxu uhi ina naxnu nazzalna dikra wa ina lahu laxaafiduun ayuu ilahay oo wuxuu ballan qaaday kitaabka qur'aanka inuu maxfuud yahay oo u ilaalinayo laa yaatiihi lbaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfi saas aawadeed waxay yidhaahdeen ay ku nasgareeyeen kutubtooda qur'aan ay yidhahdeen qur'aanu faatima qur'aanka faatimo waxay yidhahdeen faatima waxay akrin jirtay faatima binti rasuul sala allahu alayh wasalam qur'aan ka akridaan laba jeer ka badan oo ka akridaan xaraf aanu kaga jirin dakor faatima waxay akrin jirtay qur'aan ka akridaan laba jeer ka badan haddana ka akridaan aan xaraf kaga jirin horta allahna miyayna ku jirin yani ictiqaadaadka kufriga waxa weeye aad iyo aad bay u badan yihin istiqaasada amwaada iyo xabaarahan markaysa waxa la caabudayay awliyadan la caabudayay waxaasi meesha ay muslimiinta ka soo galeen waa miro raafida raafidaday ka yimaadeen cidda ugu horeeya xabaaraha masaajid ka dhigataa raafiday ahayd kuwaasay ahayd awliyada la gargaar weydiisanaya iyaga la baryaayo waxa weeye meeshay ka timi ay dadka kaga soo fuftay waa halkaas ictiqaadaadkooda baatilka lagama gayoonaayo laakiin tusaale ahaan ashyaadaasi waad moodaa inay ku filan tahay kuwa noocaasa waxay yidhahdeen taqriib ha la sameeyo taqriib bayna sunna washiica markaasa waxa wey waxaa ku jira bacda raafidada ku jira yani tandiimkooda qaar aan sheeganaynin inay waxa weeye raafido yihiin oo ay shiica yihiin oo le anigu shiica ma ihi waxaan ahay yani sunni baan ahay ayaa haddana waxay tacninayaan oo dhaleecaynayaan ama aflagaadeynayaan saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam masalan sayid qudub waxa uu yidhahdaa lastu shiiciyan shiici ma ihi buu yidhahdaa sayid qudub isagoo kule shiici ma ihi haddana waxa weeye saxaabada qaarkood wuxuu u tacninaya o u dhaleecaynaya siday shiicadu u dhaleecayso o tacnida waxa uu yidhahdaa waxa uu yidhaahdaa mucaawiye iyo camar ibnu caas lam yaqliba caliyan cali ugamay haalib noqon liannahuma acrafu bidakhaa'il nufuus inay waxa weeye nafaha iyo dabeecadooda iyo yani waxa weeye khidadka dagaalka iyo waxyaalaha noocaas ah inay uga aqoon badnaayeen kagamay haalib noqon oo kagamay gacan taqay laakiin waxay kaga haalib noqdeen nifaaqa iyo beenta munaafaqnimada iyo beenta washira'i diman iyo ayay ka badin jireen ay ka yaqaaneen lafdi nifaaq buu tasriixinaya بالنفاق والكذب والشراء الدمن شيء أفراد هذا الشيء هذا يقلم سنة وجه أفر مرض نوعاس أه أي كي قانين بشري أو سيدة ساود أي كي غالي النغلين ساتنا وحوي وهزيمة يتشب كشرف بدن وحكسته waayo isagu diintiisuu dhowranayay laakiin iyagu waxay dhowranayeen ma jirto mucaawiya camar ibnu caas buu sidaa ka odhanaya isagoo noolba culammadii sunnada qaarkood ay ku radiyeen masalada noocaas ah iyo tacniga uu saxaabada tacninayo ee uu dhaleecaynayo kama sii qaadin mooyaane inuu kusii adkaysto oo israar la yimaado oo ku da'yo kuwaasoo kalea ku jira masalan istiqaasatu lamwaad kibaarkooda ugu waaweyn qaar ka mida ayaa kuna waa banaan tahay hadalka hore aynu soo naqlinay ee sayid qudub waxa uu ku yaalla kitaabkiisa la yidhahdo kutubun wa shaksiyaat ciddii u baahanna waa yaalla kitaabka laftiisaa laga tusaya waxa uu yidhi أحد كبارهم وعمر كالمساني ومرشدهم الرابع ومرشد كودي أما هقاميه ودي أفراد وحاو يري استغاثة أمواد مركو كهب لاي dadka dhintay la baryo la gargaar weydiisto waxa uu yihi sidii arrin dhexdhexaadin oo kale ayuu markaa tilmaamay markaasuu qisu sheegay لا زمام لها ولا خطا أحسندي وحي لدي تونا إلى شرين مركز سوى قصدنا وحي دليل وطهي إن استغاثة أموات إيا أولياء إلا برياء إلى بنانتا تاتي دليل marka waxaan leenahay kuwa arinka markaa tashdiidu nakiirka ku samaynaya odhanaya waa shirki ما في الأمر هونا على أنفسكم ما في الأمر شرك ولا ذنب النفط نود مريا أو ردود ذنب بدن يوحى نسكتاية أي أرق الشرك يدا بتونكم أجرا واستغاثة في الأموات أي لا الشرك يدا بتونكم أجرا هونا على أنفسكم ما في الأمر شرك ولا ذنب كوا كلا وحنو لنا هاي الصوفية الشيقية yani wax naftiina lagu tacninayo lagu dhaleecaynayo marka horeba iska daaya oo hala imanina wain kaana hawaaya macakum alhawaa hallaaba yaday jirto in wali weliba jacaylkaydnu idinka idinla jiro marka hore waxaa laydinku dhaleecaynaya ka fogaada yaday jirto inay hawadayda bimacnaa jacaylkaygu inuu idinka idinla jiro walhawaa hallaaba hawaduna waxa wey waa mid haalib noqosho badan iyo jacaylku oo qofka waajiba ومرشدهم الرابع تصاعدا waxyaalaha marka waxa weeye saasoo cala hadal manwaal ahi waa iska fara badan yihiin bacdi waxa weye xarakaadka ka midi waxaad moodaa nowcan ma inay taa ka sokeeyaan ay markaa suufiyada iyo kuwaas oo kale markaysagaa tandiimaadkooda ma gashadaan oo kuma darsadaan iyo shiicatoona laakiin waxa weeye inuu ashcari ku jiro ama muawil uu ku jiro sifaatka ilahay awilaya ama inuu ku jiro waxa weeye haalim fi takfir oo afkaartii khawaarijta iyo ictiqaadaadkoodii wax kamida inuu qabo mid rumaysan inuu ku jiro ama mid dadka markaa muslimiintaa dhilgooda banaysanaya oo le boqol daliil baan u haystaa in dadka soomaaliyeed dhigoodu aanu macsuum ahayn boqol daliil baan u haystaa in dadka soomaaliyeed dhigoodu aanu dhawrnayn oo sharcigu dhawrin ee in la daadiya ay banaan tahay laakiin hal mid baaba igu filan kuwaasoo kale ku jira iskamana saarin bal ay markaysa waxa maalina raddi calaniya iyagoo ku radiyey oo ay marka waxaway magacaabayaan oo dadka uga digayaan lama soo naqlin iyadoo waxyaalaha aynu sheegayna ay tahay waxyaalo calaniya oo calan u dhacay waa shirda ku duuban oo iyaga markaa waxa lagu matelayay oo kubaradooda cid ka mida markaa ay jirto marka ictiqaadaat lkhawaarij iyo manhajkoodii dad qabaa hadday ku jiraan alashaacira iyo ictiqaadaadkoodii wax kamida dad qabaa hadday ku jiraan baabka ictiqaadkaba dad aan marka waxa muhiimad weyn siinaynin aad moodo markaysagaa wax fara badan oo kamida inay uga jeesteen tarka almucrid hadday ku jiraan bal maxay ku dhaamaan ikhwaan lmuslimiin maxay ku dhaamaan yani waxaad moodaa farqi weyn oo udhaxeeya inaanu jirin haddii la eego xagga inxiraafka de in waxa weeye farqi weyn oo udhaxeeya iyaga iyo ikhwaan muslimiin ama jamaacat lictisaam iyo jamaacat likhwan lmuslimiin farqi weyna udhaxeeya ma muuqdo waayo de waxyaalahaynu sheegnay baa iyagaba ku jira annaga waxa wey suufiya shiicanu ku jirin un baa markaa waxaaa la ohanaya la anagu waa kaga badbaadnay miya oo waa ku dhaana ka boqolka daliil ku banaysanaya dadka soomaaliyeed dhiigooda oo la ogyahay asalku inay muslimiin yihiin afraad ridooda ay ku jiraan boqolka daliilka ku banaysanaya boqol daliil baa iigu daliila in dadka soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed dhiigoodu inuu banaan yahay oo aan ku jihaadaa inay ii banaan tahay waa jamaacat lictisaam ama jamaacat litixaad yani markaysa waxaa ku jira oo kibaarkooda kamid a lama faslin qadaayaadka laleeyahay waxa weeye waxaanu faslinay yani waxa weeye dadkii guluwigu ku jiray waa iska saaray waxa weeye waa waxaan waxba ka jirin waxaa jira koox yar oo dadka quluwiga ku jira kamid a oo nidaamkooda ku tamaruday oo madax adayg la yimi dabeedna marka iyagu infisaalay oo jamaaco iclaansaday way jiraan kuwii infisaalay iyagu ka baxay waxay yidhahdeen waa faslinay kuwo la ictiqaad oo aan waxba kaga duwanayn oo kuwaas oo kale dariiqadooda in la mariyo dadka doonaya oo aan waxba kaga duwanayna waa ku jiraa oo kabiirkii hadallada aynu sheegnay yidhiba nidaamkoodu ka mid yahay been weeyaan hadday ku yidhahdaan waa faslina waa kadib ictiraafaadkooda laga hayaa inayna faslin oo nidaamkooda ku jiro markaas haddana waxyaalaha noocaasa marka laga hadlo mar waxay odhanayaan waxa wey waa fardi baa sidaa yidhi ee ma matelo waxa wey markaa jamaacada oo hadduu kibaarka ka mid yahay ragga waaweyn oo waxaa daaci ku yahay oo dadkii ku faafinayo oo meelu kaga noqday iyo meel aa ku radideen toonna aan la ogayn oo ay ahayd munaadaro iyo dood laysugu soo baxay ama laysugu yimi oo salafiyiintiiyo ictisaamku ay isugu yimaadeen oo ka doodeen lana duubay codkiina sidaa ku duuban yahay raggii kale la socdayna ayna odhan warkadaa sidaa ma ahayn iminkana waxa weeye sanawaat cadiida oo cadiida ay kasoo wadeegtay sanawaad fara badani ilaa yawmina haadaana wax ka noqoshiyo ka toobadkeenoo soo baxay aanu jirin una idinku jiro bal maxaa kaga duwan tihiin waxa weeye marka jamacatu ikhwan muslimiin oo marka la odhan karo waxay ahayd akhlaaq idinkoo lafteenu meel la odhan karin akhlaaqdiinu haba ka yaraatay waxaad tihiin akhlaaqun yani lamid a jamacatu ikhwan muslimiin wax farqiga oo marka waxaa muuqdaa sidaas iyadaa baan u jirin waxyaalaha aada garan kartee waxa weeye hadda beledka aynu joogno marka waxaa ka dhacay hadday tahay ikhtiyaalaadka iyo shirqoolka dadka qaarkood lagu dilaayo oo dad waxa weeye markaa ammaan la siiyey oo dawladda markaa ammaan ay siisay yani marka oo gaalo ah yani la laynaayo shirqool lagu dilaayo waxay tahay arrin marka waxay tilmaamaya laftiisu yani inxiraaf iyo dalaal iyo khuruuj yani dawladda lagu baxayo wakadalik qarxinaha iyo tafjiiraadka dhalinyarada qaarkood loo soo tababaraayo ee loo carbinaayo waxay kamid tahay waxyaalaha marka waxawy manhajkaas iyo dariiqadaas yani markaa ku sugan saasay kamid tahay waxaa la rabaa in waxa weeye caalamka kale horacayo dhibaatada marka waxa ka socda oo qaar lamida in halka laga abuuro waa ogsoon tihiin yani markaa jazaair iyo waxa ka dhacay xarakaad ama kooxo sheeganaya inay markaa islaam iyo diin u gargaarayaan ayaa dadka dhiigoodii baabi banaystay oo waxa weeye yani amnigii iyo nabadgelyadiina marka waxa weeye yani baabi'iyey oo dawladdii intay ku baxeen markii hore siday u dhacday waxa weeye waxay ahayd arrin waxa weeye qalad ah oo in waxa weeye doorashadii markay wax kamid a heleen ama qaybteedii hore marka ay kusoo baxeen iyo ma aqaantii dambe lafteedu inay dhammaatay jabhatul inqaad inay markaa kruj sameeyeen oo laga qaado in marka hore laga qaado hadda waxay ahayd qalad laakiin waxa weeye haddii markaa idi ay taqallubtay oo ay markaa meeshii qabsatay walow dariiqay ku qabsatay dariiqaan saxnaynba ha ahaadee dee ahlusunna waljamaca waxay qabaan inaan lagu bixin oo lala dagaalamo saasay ahlusunna waljamaaca ay qabaan marka bixistay ku baxeen ee kula dagaalameen yani miday u banaynaysa maaha qaladka hore laga galay mid banaynaysa maaha waayo ahlusunna waljamaca waxay qabaan imaam kasta bimacnaa waxa wey xaakim kasta oo beled qabsada ama ikhtiyaar iyo dayca ku yimaado ama xoog baa ku qabsadee haddii waxa weeye marka uu isaga yani maamulkii gacanta u galo o amnigii sidaa ku sugo in lagu baxaa inaynay banaanayn yuktafar fi xaali alibdiraar ma la yuktafar yuktafar fi xaali dawaam ha ma la yuktafaru fi libtida yuktafaru fi dawaami ma la yuktafaru fi libtida waxaa lagu dhaafaa ama lagu cafiyaa xaaladda markaa daa'imitaanka waxaan bilowga lagu dhaafin bay culamadu qaacida aan yidhahdaan oo waxa weeye dee dadka waxa wey inuu markaa xaakimku xoog ku qabsadaa marka hore ma banaano laakiin ficlan hadday dhacdo inuu xoog ku qabsadaa inuu waxa weeye lagu baxaa mid banaananaysa maaha saana ahlu sunna waljamaca waa isla ogolyihin waa isku waafaqsanyihin saana ahlu sunna waljamaca waa isku waafaqsanyihin waa isku ogolyihin marka waxa weeye calaa kulli xaal ashyaada noocaas ah waa in la ogaadaa iyo waxa weeye yani inxiraafaadka si looga taxadiro la ysaga ilaaliyo ama marka looga fogaado cidda markaa ku sugan oo la ysaga ilaaliyo marka calaa kulli xaal yani arrinka uu sheekhu inoo tilmaamaya waa in ictiqaadkii walaa iyo bara aan lagu xidhin ama marka waxa weeye aan la nicin ictiqaadka markaa khilaafsan itiqaadka ictiqaadka ahli sunna waljamaca ama asalaf asalix yani ictiqaadka khilaafsan inaan waxa weeye la nicin oo la karaahiyeysan ama marka waxa weeye dadka aan loo diidin oo laga reebin ama walaa iyo bara aan lagu xidhin sa noocaasa ayuu markaysagaa sheekhu diidaya oo uu tilmaamaya cidda sidaas yani yeeshay oo walaa iyo bara ku xiri wayday ama ka haajiri weyday cidda waxa weeye marka ictiqaadka xun ku sugan amaba marka iyadu ku dhacaysa ama aan dhacaynin inay tahay cid waxa weeye marka yani inxiraaf ku sugan yahay fahum bayna ficli lmunkari aw tarki nahyi canhu labadaas ay dhex yaaliin labadaas ayay dhex joogaan mid walibana waxa waa waxu yahay kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labisa ma kanuu yafcaluun markaa sheikhu wuxuu kusoo gabagabeeyey wadiin llahi wasatun bayna algaali fiihi waljaafi canhu wallahu subxaanahu aclam diinta ilahay waa dhexdhexaad waxay udhexdhexaysaa waxay udhexaysaa bayna algaali fiih ka ku talax tegay ee ghuluwiga ku sameeyey ee shareecadii ka dheereeyey waljaafi canhu iyo kaa ka gaabiyey ee markaa jafaaga la yimi bimacnaa taqsiirka la yimi labadaas ayaa waxa wey diinta ilahay udhexaysa yani laba shay midna la dooni maayo alifraad watafriid ku talax tag shayga laga dheereeyo laga lagu talax tago iyo in waxa weeye laga gaabiyo labadaa waxa mid waliba madmuun wasadka ayaa la doonaya wasadkaasina waxa wey waa dariiqadii nabiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa iyo ciddii markaa si wanaagsanee quman u raacday السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه marka طريقadaas waa tan ibn qayim aljawzi ayaa waxau yidhahdaa kalaam fiican waxau yidhahdaa shayطaanku de waanta axaadiista ay kusoo aroortay ina shayطaana yajri min ibni aadam majra dam meesha dhiigu maro ayuu shayطaanku ordaa marka qalbiga ayuu tagaa qofka qalbigiisu ursadaa qofka hadduu ku arko markaa inuu firin fircooni fara badan iyo dadaal fara badan oo cibaadada iyo daacada uu ku dadaalayo inuu ku sugan yahay markuu sidaa qalbigiisa ka dareemo shaytaanku ya hadduu yidhahdo fadhiiso khayrka ha samayni wuxuu garanayaa shaytaanku inaan qofku ka yeelin markaa si kale uu yidhaahdaayo wuxuu yidhahdaa oro orod orod buu yidhahda orod a kuguma fille orod ya kuguma fille orod buu yidhahdaa ka halaagsamina markaysagaa fadhiisana siduu wax walba ka siyaadi ka kordhi ka kordhi ka kordhi u lahaa buu guluwi ku ridaayo sidaasu wuxuu noqdaa markaa mid wadadii xaq ahayd hore uga dhacay shaytaanku bes wuxuu rabaa qofka wadada inuu ka rido laakiin ma kala jecel ma hor baad uga ridi mise dib baad uga ridi inuu hore uga fuuyeeyo iyo inuu dib uga rido labada ma kala jecla laakiin muraadkiisu waa maxay wadada xaqa u dadka kari saasuu doonay markuu yidhahdo haddaba hore orod hore orod siduu markaa u gooninayo u odhanayo waxa waa dadkii fadhi bay ku halaagsadeen iyo waxa weeye daacadii inay ka daabiyeen iyo cibaadadii ayuu dabeeto markaa waxa ugu goorinayo ayuu markaa hore u dadaalaa markaasuu hore u ordaa yani waxa weeye wadadii xaqa ahayd hore uga dhacaa qofka qalbigiisu ursadaayo hadduu ka arko wahsi iyo caajis fara badan wuxuu yidhahdaa iska fadhiiso ilahay waa kafuur raxiim maxaa ku luray maxaa adiga ku dhibaateeyeen waa maxay dadka qaarkood waxa weeye wax yar bay jannada ku galeen qodaxay waddada ka duweynayo waxyaalahaasay ku galeen adiga maxaa ku luro ku dhibay iska fadhiiso yidhahde markiisa ilahay waa kafuur raxiim kaasna dib buu uga yidhahdi marka maxaa la doonayaa wasas baa la rabaa sharcigu waa dhexdhexaadoo yani waxa weeye huluwiga iyo jafagaas udhexeeya in laga gaabiyo in laga dheereeyo laakin wasadka maxaa lagu miisaamaya ila mid waliba wuxuu odhan karaa wasad baan ahay wasadiyada cid waliba waa sheegan qof waliba waa iska sheegan karaa marka waxay u baahan tahay micyaar iyo miisaan dhexdhexaadnimada lagu miisaano
waayo masalan gabar baa waxay odhan kartaa anigu yani waxaan ahay wasad dhexdhexaad baan ahay waayo hablaha qaarkood jirkoodii oo dhan bay qariyeen oo waa wada qasileen taasi huluwi bay la timi wasalax qaar kale cawradoodii iyo bogoodii iyo calooshoodii iyo naasahoodii bay wada muujiyeen taasina tabarus bay la timi way gaabisay anigu dhexdhexaad baan oo jirkayga inta kale waa qarsoon yihiin laakiin gacmaha iyo jiraacaynka iyo iyo majaha hoosa ay muuqda dee intaasina waa dhexdhexaad oo labadaasaan udhexeeya ya wasadnimadii bay sheeganaysaa inay iyadu dhexdhexaad tahay oo ay qaarna ka shisheeyaan qaarna xaggan ka xigaan saasay sheeganaysaa mid kale wuxuu odhan karaa anigu waxaan ahay wasad oo wasatiyadaadu waa maxay dhexdhexaadnimadaadu wax looga sheego dhexdhexaadnimadayda haddaan wax ka sheego wuxuu odhanayaa qaar waxa weeye jihaadkii bay ka fadhiisteen oo waxay yidhaahdeen xukuumaadkan marka waxa weeye xumaaday ee dulmiga iyo fisqiga iyo marka waxa weeye la soo shaacbaxay in lala dagaalamo o lala jihaado ma qabaan marka jihaadkii bay ka gaabiyeen kuwaas marka kuwaasi waa gaabiyeenoo xaggaas waa hadheen waa qaar jihaadkii aasay ama jihaadkii ka gaabiyey oo fujaartii in lala dagaalamay diidan yihiinba xukunka haysata iyo markaysa waxa dadka marka waxa weeye ku wadadaa ku waday qaar kalena shacabkiiba in dhiiggooda banaysteen anigu shacabka in dhiiggooda la banaysto ma qabo kuwaa kale ee markaa yidhi waxa weeye xaakimku fisqi kasta ha la yimaadee mar hadduu asalka islaamnimo u sugan tahay waxa alla wuxuu doonay fisqiga hala yimaadee lalama dagaalamay kara kuwa yidhina kuwaana lama jiro labadaasaan udhexeeya wasad baan ahay sax ma noqonayaa dhagis ya jawaabtu waa maya yani dhexdhexaadnimo ha sheegtay laakiin hadalkiisu waa baail sax ma waayo dee xukuumaadka u leeya waa la dagaalamayaa dee inuu kula dagaalamo ma hayo ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fi burhaan adilada sharcigu waxay inoo tilmaamaysaa xaakimku gaalnimo cad ilaa uu la yimaado oo ilaahay xijo iyo daliil looga hayo ilaa uu taa la yimaado inaan lala dagaalami karin wax alla wuxuu doono fisqi iyo xumaan ha la yimaado intaanu gaalnimo maxdi oo cad oo bawaax ah oo aan ta'wiil lahayn oo daahir oo muuqata aan la malmalaynaynin ee mid muuqata ay tahay ama la arkayo ama yaqiin loo og yahay ilaa uu la yimaado oo rabbi daliil looga hayo kuma filla sheekh hebel baa yidhi waa gaal ama sheekh hebel baa yidhi camalka caynkaasi waa gaalnimo burhaan ilaahay daliil looga hayo cindakum min allahi fii burhaan yacni lalama dagaalami karo weliba shardi kalaa la socdo shardiga kale waa maxay waa in markaa fa qudro iyo awoodna loo leeyahay marka uu gaaloobo xataa lalama dagaalami karo haddaan awood lo lahay in lagula dagaalamo oo xukunka inta isaga laga qaado muslim loo dhiibo haddaan taa awood loo lahayn ee fitno ka badani ka dhalanayso in lala dagaalamo ama banaana xataa ha gaaloobo saasay ahlusunna waljamaaca qabaan ahlusunnuhu siday qabaan waa sidaas ahlu sunnuhu siday qabaan waa sidaas marka waxa weeye halku leeyahay anigu dhexdhexaad baan ahay dee waxaa lagu odhanayaa adiga laftaadu waxaad ku sugantahay dalaal waayo dhexdhexaadnimada marka la sheegaayo waxaa lagu miisaamaya ictiqaadu ahlisunna waljamaaca alrasuul wa saxaabatuhu siday ku sugnaayeen baa lagu miisaamaya a'imadii ahlu sunna siday ku sugnaayeen baa lagu miisaamaya laakiin wasadka markaa mid waliba inuu odhan karo anigu waxa weeye de labaan udhexeeya midna xaggaasu iga xigaa midna xaggan buu iga xigaayo dhexdhexaad baan oo xaq baan ku taaganahay dee waxa weeye ma aha ee wasadnimada waxa lagu miisaamaya waxa weeye waa adilada sharciga ah waa ahlu sunna waljamaca siday markaa qabaan ariiqa xaq ah baa lagu miisaamaya taasaa wasadnimada markaa lagu garan karaa wa ilaa firqo kasta waxaa dhici karta in la heli karo qolo xaggaa ka xigtiyo qolo xaggan ka xigta wallahu subxaanahu aclam وsuئل شhيk الإسلام عن مسلم bdرت mنه مcصyة وsuئل شhيk الإسلام iبن تymية waxa la weydiiyey رحimه اللaه عن مسلم مسلم شhيk الإسلام marka le waa looga jeeda شhيk في الإسلام loogama jeedo sheekh waxa weeye muslimiintoo dhan ay waajib ku tahay hadalkiisa inay raacaan inuu yahay laga tilmaami maayo ee waxaa looga jeedaa waa shaykhun fi lislaami bimacnaa waxa weeye waa sheikh caalim ah oo waxa weeye ku gaboobay markaa diinta siduu waxa weeye markaa uu yani ictiqaadsanaa ee ugu camal falayay ee u baranayay ee u faafinayay yani saaskiidaa baa laga tilmaamaya laakiin loogama jeedo yani sheikh marka waxa culamadoo dhan ama markaa muslimiintoo dhan inay waxa weeye siduu fatwoodo inay wada qaataan oo wada ictiqaadiyaan inay waajib ku tahay fi kulli maa yaquul waayo ruux wax alla wuxuu yidhaahdo in la wada qaataa ay waajib tahay oo aan xaraf lagu khilaafin waa rasuulkao keliya sal allahu alayh wasalam laa ayru ruux kaleo wax alla wuxuu yidhi in la qaataa ay waajib tahay oo aan rasuulka ahayn ma jiro walow kaana صaxaabiya walow kaana imaama walow kaana shayka walow kaana muftiya abu bakr wax alla wuxuu yidhi inay inuu inay dadku qaataan waajib kuma aha ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر وفي إمام مالك يا مجاهد يا ابن عباس يا إمام أحمد بن حنبل أنتم إلى ذلك عن مسلم المسلم بقى لو يدي بدرت منه أي كسر بحري معصية معصية كسر بحري بمعنى كسر دبدكتي في حال السباه وحدي ومركع عروس عام معصية توجب واجبنا يسمى هاجرته إلا قد إراده ومجانبته إلا قد إراده إلا هاجر ولا قد إراده فقال طائفة منهم markaasaa waxay tihi koox ka midhi yastakfir allaha ilahay buu dembidhaaf weydiisanaya wayusfaxu canhu waana markaa waxa laga jeedsanaya wayutajaawazu cama kana minhu waa la iska dhaafaya waa la iska cafinaya wixii ka dhacay waa la iska cafinaya wa qaala طaa'ifatu ukraa qolo kale waxay tihi laa tajuusu ukhuwatu ma banaana walaalnimadiisu ma banaana walaa musaaxabatu in lala saaxiibaana ma banaana fa ayu طaa'ifatayn axaqu bilxaq labada kooxood iyo ma markaa waxay xaqii yani waxa way u mudnaansho badan oo u dhowaansho badan fi xaal istibaaha waxaa laga tilmaamayaa hadduu sabi yahay oo waxaway aanu qaan gaarin de waa mukalafba ma aha rufica alqalamu can alaaa waxaana ku jiray can sabiya xataa yaxtari laakiin waxaa laga yaabaa in looga jeeday yani markuu dhallinyarada ahaa ee aan sabinnimo uu markaa waxa weeye aanu qaangaar ahayn aan si aan looga jeedin wa ilaa markaysa waxa qofka yar ee sabiga ah ee aan qaan gaarin dee waxa weeye xumaantii ha loo diido ha laga reebo laakiin waxa weeye dee mu'ahad maaha loo qaban maayo laakiin xumaantii waa laga reebaya waana lagu edbinaya waa la garaacaya haddii xumaanta dayn waayo wahaakada فأجاب لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه وحكو جواب الشيخ رحمه الله لا ريب شككم السجن أن من تاب إلى الله توبة نصوحا كو توبة كان حق إلهي توبة توبة نصوحا صافئة وبرح له تاب الله عليه لا وكتب الأقبل كما قال تعالى في إلهي أولي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إلهي وكتوبتك أقبله عن عبادها دوبديس ويعفو عن السيئات حمانها وكعفي وضعفة ويعلم إلهي وأبيهي ما تفعلون وحسن ميسان إلهي وأبيهي وقال تعالى إلهي يقول قل وحسن هذا يا عبادي الذين أدوا مضي اليوم الذين كوا سأصرفوا على أنفسهم نفوه كل وفر يوم يكو إسراف يوم لا تقنطها كقوصننا من رحمة الله إلهي نحريس كيسا كقوصننا إن الله إلهي يغفر الذنوب دنبيض ودافا جميعا يعني دمانته إلهي ودافا دنبيض ودنب ودافا أي لمن تاب وحول دافا إدي كالطبط كنتو دافا آية إن الله يغفر الذنوب جميعا قال لماذا لك مريد آية كلا إلهي وحول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحلو كل ما هي آية وحلو قشرة تشوف وينو الشيء إن الله يغفر الذنوب جميعا عدي كطبك ينبي آية كلا إن الله لا يغفر أن يشرك به وحل لغة شيدا عدي أن كتبك كيلين كل ما طير أن كتبك كيلين بأن لغة شيدا marka ciddii kulli ma tayidan ka toobad keenin ciddaas yada waxa weeye looma dhaafo gaalnimada laakiin wixii gaalnimo ka sokeeya hadduu ilaahay doono waa u dhaafaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk